جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jamco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo dowladda ridada turkiga ayaa sheegtay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabaysa boobka kheyraadka dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ee koonfurta dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beeshaarti ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka boordhuxunle ee wilaayadaas horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa degmada buulo fullaayo ee wilaayada islaamiga ee baay iyadoona degmada ay ku soo bateen halaqaadka lagu baranayo cilmiga sharciga iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wara tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa duhur jamco ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan dowladda ridada turkiga ayaa sheegtay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabaysa boobka kheyraadka dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya suheyb cabdulaah dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa faahfaahin ka bixisay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabayso boobka kheyraadka soomaaliya alab arsenaal baynaktaar oo ah wasiirka tamarta turkiga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in markabka nuuca shidaalka sahmiya ay u diri doonaan xeebaha soomaaliya kadibna ay bilaabayaan baaritaan lagu raadinayo gaaska dabiiciga ah iyo kheyraadka shidaalka ee la rumaysan yahay in dalka soomaaliya uu hodanka ku yahay xukuumadda ankara waxa ay shaacisay in markabka lagu magacaabo rais urig oo ay wehliyaan dhowr markab oo kale ay u safri doonaan biyaha soomaaliya dabayaaqada bisha sebteembar ee nagu soo fol leh qorshahan ayaa qayb ka ah boobka dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah isbahaysiga nato ay ku qaadanayaan kheyraadka soomaaliya ayaa beegsan doona ilaa saddex deegaan oo kulaala xeebaha waddanka wakaaladda wararka u faafisa turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta waddankaas ayaa sheegtay in maraakiib nooca dagaalka ah ay qayb ka noqon doonaan mashruuca shidaal baadhista ah kuwaas oo ilaalin doona maraakiibta iyo shaqaalaha doonaya inay boobaan kheyraadka waddankan mahadsanid suheyb dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee baraxow ee degmada baardhere oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaan kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeellada hoosena howlgal mujaahidiintu ay saaka ka fuliyeen gudaha deegaanka bariire ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray kuusow cabbaas oo ahaa askari murtada kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beesha harti ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayadaas bashiir muxiidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo haya isagoo ku guda jiray socdaalkiisa ayuu wafdiga uu hogaaminayay weliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis waxa uu gaaray deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo si gaar ah dhulka ay degto beesha harti qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadaas ayaa soo dhoweeyey wafdiga wilaayada waxaana dhacay kulamo la isaga kala warqaadanayey mid ka mid a kulamadaas wuxuu dhex maray waxgaradka iyo salaadiinta beesha harti iyo wilaayada jubbada hoose suldaan sharmaarke cali jaamac suldaanka beesha harti oo madasha ka hadla ayaana soo dhoweyn kadib sheegay inay dhaqangelinayaan qodobadii ay isla qaateen iyaga iyo wilaayada waxaan soo dhoweynayaa shirka ka dhacay ee walaayada jubba sifla annagoo ah beesha harti si guud waan soo dhoweynaynaa si gaara waxaan soo dhoweynaynaa waaligeenna sheekh axmed abayoonis waan soo dhoweynaynaa si ballaaran baan u soo dhoweynaynaa beel ahaan aad iyo aad waxaan leenahay waa lisoo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad baan leenahay waaligeenna intaa kadib waxaan doonaya insha allahu tacala inaan ku soo qaatay halka shirkii ka dhacay meeshaasi oo si guud laga wada hadlay qabaa'ilada soomaaliyeed qodobo badan baa looga hadlay gaar ahaan annagu beesha harti qodobadaasi si guud baan u qaadanay waa soo dhoweynaynaa waa ayadaynaa insha allahu tacaala waxaanan doonaynaa inaan ku camalfalno ballantii aan galnay iyo beecadii maanta oon waaliga ku soo dhoweynay inaan dardargelinno oon insha allahu tacaala xaggeenna aan looga imeen ilaahay islaamka aan looga soo dhicin waxaan doonayaa sidaasoo kale inaan kala shaqeyno walaayada islaamiga jubbada hoose amniga sida dhirta oo laxaalufinta sida badeecada beeraha xoolaha oo maaragtay sida guud la ilaalinayo daaqeyntii xoolaha dhirta insha allah intaanaan ka shaqeyna walaayada si guud waa qaadanay beesha harti waa soo dhoweynaynaa waana ku camalfaynaa insha allahu tacaala ugu dambeenna waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha harti waxaa soo haray wixii ay naloo keenay waxay ahaayeen afar qodob dhulkii dhirta xaalufinteeda badeecada duurka ilaahay waa ku horooya amniga wadanka diinta oo kor loo qaado afartii waa qaadanay annagu haddaan nahay beesha harti geedna ma jarno badeecana ma qaadanno beerna ma falanno waxaana khuseeyo keliya waa inaan amnigaas aan kala shaqayno diintana aan kor u qaadno marka insha allah taasna waa la qaadanay waana soo dhoweynayna wasalaamu calaykum haddaanu nahay beesha harti waxaanu qaadanay wixii walaayadu ay noo keentay oo afarta ah amniga iyo maxaanku idhaahdaay beeraha iyo dhirta la jaraayo iyo maxaanku idhaahdaay waraha la qodaayo intaba waxa weeyaan annagu waxaanu ka nahay beri baanu ka ahayn haddana waxa weyan waan u taagannahay sidaanu hawshaas aanu gaashaanka ugu daruuri lahayn insha allah biidnillaahi kariim diinta koruqaadisteedana diyaar baanu nahay difaac iyo weerar labadaba waa qayb ka mid ah kulamada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ay la qaadanaysay qabaa'ilada muslimiinta ah ee degadeegaanada waayaanta ee duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo allaha fadligii ay ka soo baxeen qodobo waxgal ah oo fulintooda laga dareemayo deegaanadaasi mahadsanid bashiir maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey ganacsada deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas sida warbixintaannu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed dowladan oo socotay muddo saddex bilood ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol arday ayaa dhowaan waxa uu maktabka daacwada wilaayada bakool u soo gebagabeeyey ragga ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ugu horreyn munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowladda waxaa kelimad dardaaran ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar tankale walaalayaal liibanteng may ka jartaa inuuna nabigeen ranno calayhi salaatu wasalaam dhahal shayna qaadano kitaabka si inuuna daba teeganaano midignowna ninku leexana badana ninku leexana gadaalna ninku nagan kitaabka alla inina hogaamiyo daba socono mar oo kitaabkaas in weeldhano oqoon iyo cilmi in weeldhano cilmigii oqoon markiin weeldhanoon walowsan niin sheegow uuna qaadano ka ganacno wali sax uusan eri sax erno wali khaladun er khalad erno wali uusan fari weelno wali nooreebi ku herno lankana maamulaayo uuna mas-uuliyadahii la dhiibadaano lan kitaabkaasni maamula uusan nagado oo kitaabkaasi uuna difaacno intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa ka warbixiyey kutubadii ay ku qaateen dowladda iyagoo soo bandhigay qayb ka mid ah cilmigii ay barteen waliba kumadahaayay ardayda inta walaka baradaasi muddada dheer duruustanka dareerasi mayba mahadiyaan alli mahadiyaan allihina insuurta geliyey talo wal akhriishaseen iska koyn mahadiyaan bacda hamdulilaahi tacaalaa may kale mahadiyaan dadkii arrintaasi haqalgaaliyey yoona mayba lenaa jazaakumullahu khayran kitaaba intana ninka akhri mayba haayana alwalaa walbara iyo kitaab kale oo alqaafila leerow kitaabka kale may haayay arriba badan kitaabka leeraw arribaaya may faday halshay intiaanu ku sheeg musanifka may beleyaa hiya bayciina maybuaha ay abayca lanka aniisu gado shay an gada min hayrii ku gada bithamanin ku ka gada mu'ajalin madleh wayusallima sallamahu shayki ila almushtari hatan an sallam humma markaas baad hatana yashtariya baayagi hor hatan aniisu gado hu shayki gada qabla qabdi thamani ugu dambeyn waxaa gebagabada munaasabadda kalimaad ka jeediyey ugaas buraale maxamed heybi iyo nabadooniyaan yurey awalan allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa makaankan sharafta le iskugu kaana keenay amnigan iyo noloshana na siiyey intan oo muslimiin ana in ay ka faa'iidaystaan dowladdii muddada saddexda bilood soo socotay ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa dadka culimmada ah odayaasha iyo akhyaarta iyo marti sharafta iyo dalabada cilmigan ka faa'iidaysanaysay ayagana waan salaamayaa dowladdii saddexda bilood halkan ka socotay dowla aad iyo aad qaali waabay ahayd culimo rabbaaniyiin ahoo la soo xulayna waa akhrinayeen waxaan leeyahay culimmadii dowladan bixinaysa kitaabaha noo akhriday kuwii soo qalqaaliyey difaacay ee gaalada hor fadhiyey kuwii kitaabahan soo qoray ilaahay abaalkooda jannatul firdowsaha ka dhigo may dardaare ardaydaasi insha allahu yar haddii ilaahay ogolaado waqtiga bas ku kooban yar raasiye nimayow si isiinba ogdin ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan maagma nin sheegn walana nin abuuriben tawxiidkan sababtiis laybana nin abuur adduunkan nin sheegn unir rabba subxaana wa tacaala sadhaba adduunkan ka aabun diinshayna antun baranan ka amal falnan ilaahay adduunshayna ku dufaanan bes adduunka bana nin sheegn sababtan nin sheegn bisa lay bahay walaalayaalow haddana fursada galanteen ka jarta may weelay una noolnin waa broognan hayaatada nii jarta may dardaartay haadafaaday anoo nafta tiitay ku bilaawaaw in ilaahay diinsheen kaadimin walaalayaal kitaab qur-aankan ka sheegnan inku marin dowlada loo soo xiray ganacsatada magaalada buurdhuxunle ayaa qayb ka ah xamladii loogu magacdaray iyaakum wariba shicaarkeeduna ahaa wa axalla allaahu lbayca wa xarama ariba taasoo si weyn ay kaga faa'iidaysanayaan ganacsatada wilaayada mahadsanid cabdiqani horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay iyadoona degmada ay ku soo badanayaan halaqaadka lagu baranayo cilmiga sharciga xalqadan oo loogu magacdaray imaamu shaafici waxay ka mid tahay xalaqaadkii cilmiga lagu baranayay ee maalmahan aan ka soo tabinayna degmada buula fullaay waana xalqadii ugu dambeysay aan soo tabinna insha allah waxay xalqadan ka socotaa mid ka mida masaajidda ku yaala degmada buula fullaay waxaana ka faa'iidaysanaya rag u badan ganacsatada degmada waxaan booqannay xalqadan waxaana la kulannay afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buula fullaay waxaana uu ka warbixiyey xilligii duruusta ay u bilaabatay iyo hadda kitaabada ay qaateen duruustan waxay noo bilaabatay kowdii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo afar marka kitaabada ku baxayay xalaqada casharada lagu bixiyo waa ilaa shan kitaab waxaa noo horeysay oo iftitaax looga sameeyey alrisaalatu fi lbeyc taaliif maxamed ibnu saalax alcutheymiin waxaa nooga xigtay saddexdii asal usuul halaata sheekh maxamed ibn cabdulwahaab waxaa noo saddexeeyey cumdat alaxkaam waxaa noo afareeyey mukhtasar bukhaari liabi jamra waxaa hadda nooga dambeeya maraynaa buluuq lmaraam liadilat alaxkaam libni xajar alcasqalaani mid ka mid a culummada degmada buula fullaay ayaa duruustan ka akhrinaya masaajidka yaquulu alxaafidu raximah allahu tacaala kitaabu zakaa ma in kataabayaa zakadii aan kataabay waay zakada maylare luqa ahaan annamaau wadahaaratu wasafwatu shay'iya lare shayga ini kobaco waana daahir nagado waana saafo nagado ya luqa ahaan maylare azakaatu lare waay sharci ahaan maylankase zakada qadarun waajibun fii maalin makhsuusin litaa'ifatin makhsuusatinga lare waa qadar oo waajib ahoo maal gaar ana ku waajiba dolo iyo daa'ifo gaar an an waajiba iyo magaaj maylare zaka lare waay ugu dambeyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay qaybo ka mida duruustii ay qaateen can ibni cumar hijaal guri radia allahu canhumaa sheejalkarana gaala mebere xafidtu min annabiy sala allahu calayhi wasalam nawo ilaahay hijaab ku xifdii cashara rakacaatin tumun rakcadood rakcatayn lam rakcadood qabla duhri duhurka hortiisa iyo rakcatayn lam rakcadood oo bacdaha bacda duhri duhurka bacdishiya iyo rakcatayn lan rakcadood oo bacda almaqhribi maqhrib gadaalisa fii beytihi gurisha inuu iska tukadayo iyo warakcatayn han oo maqhribka bacdisha gurisha iska tukadayo iyo warakcatayn lan rakcadood oo bacda alcishaai cishada bacdisha fii beytihi oon gurisha iska tukadayo iyo warakcatayn lan rakcadood oo qabla subxi saasuha hortee ah muttafaqun caleyh hadiidka muttafaq waay can cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar iyo aabihiis allah ka raali noqdo ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi salaatljamaacati salaada oo jamaacada lagu tukada ayaa afdalu fadli badan waxay dheera tahay oy ka fadli badan tahay min salaati lfaddi mufradkii salaadiisa bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo muttafaqun caleyhi xadiidkana bukhaariyo muslim ayaa soo saaray degmada buula fullaay waxaa si weyn looga dareemayaa barashada cilmiga sharciga iyadoona dhammaan qeybaha kala duwan ee ku nool degmada buula fullaay ay ka faa'iidaysanayaan barashada cilmiga sharciga waxayna wilaayada ay juhdi dheeraada ku bixinaysaa sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diintooda iyadoona wilaayada dhanka kale tilmaantay in xalaqaadkan lagu baranayo cilmiga sharciga la gaarsiin doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ugu dambayntiina iska horimaad u dhexeeyay maleeshiyaad ka wara tirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya iska horimaadkan oo ahaa mid u dhexeeyay maleeshiyaad ka wada tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa maalinnimadii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dagaaladan u dhexeeyay maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano iskool baluusiya waxaana dagaaladani ahaayeen kuwa u dhexeeyay maleeshiyaadka loogu yeeray nus iyo kuwa milatariga murtadiinta isku dhacan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka riddada nus ay weerar ku qaadeen askari milatariga ah kaas oo ay doonayeen inay xoog u qaadaan qori u watay iyagoona goobta oo xilligaasi ahayd mid mashquul ah oo ay dad doobanaayeen ku dhex riday rasaas fara badan hal qof oo shacab ah oo ahaa darawar mootobajaaj ayaa lasoo sheegayaa inuu ku dhaawacmay iska horimaadkan dhex maray murtadiinta kaasoo maraya waddada laamiga ah ay darirtu ku dhex martay murtadiinta iska horimaadada dhex mara maleeshiyaadka riddada ayaa caado ka noqday gudaha murtadiinta waxaana dhowr jeer dagaalo dhexdooda ay isaga dileen saraakiil iyo askar fara badan aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu